Waaxda Nadaafadda iyo bilow soo-celinta ee Maamulka Gobolka Banaadir oo kaashanaya waaxda gaadiidka ee dowladda hoose (xamar) iyo shirkadda nadaafadda bilow soo-celinta (IFI) ayaa howlo nadaafadeed ka sameeyay degmooyinka bari ee gobolka Banaadir sida degmooyinka Yaaqshiid, Shibis iyo Haliwa. Ujeedka howlaha nadaafadeed ayaa waxa uu ahaa sidii bilicda caasimadda loo soo celin lahaa. Agaasimaha guud ee Waaxda Nadaafadda iyo bilow soo-celinta Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Suudi Maxamuud ayaa sheegay ujeedka loo sameynayo ololahan nadaafadeed.
waxaan joognaa wadada wadnaha oo kala qaybiso degmooyinka shibis iyo yaakshiid iyo kaaraan Ee, waxaan caawa ololo carraqaadisa oo nadaafadeed ka sameynaynay degmooyinkaas Ee, runtii caawa waxaa wejigii labaad oo daahfurka waxaan daahfuraynay qaybta iskaashiga degmooyinka gobolka banaadir oo aan ka bilaawno qaybta bari aad aan ugu faraxsannahay kawaax ahaan shaqada socoto quruxda badan oo runtii si saa- caawa hal saac ilaa tobankii habeennimo ay socoto ilaa laga laga gaaro kowda habeennimona ay socon doonto shaqadaasoo waaxda gaadiidka iyo degmooyinka iyo waaxda nadaafadda dhammaan bay iska kaashanayeen Ee, toddoba iyo tobanka degmana iyo saddexda deegaana meel walba laga samayn doono iskaashigan Een, aad iyo aad aan rabnaa inaan arrimahaan nadaafadda aan usii labalaabno si magaaladan ay u noqoto magaalo qurxoon magaalo bilicsan magaalada nadiifa magaalo cagaaran oo runtii caasimadaha adduunka la mid ah Ee, waxaana samayn kara dadkeeda iyo bulshadeeda oo iskaashada Qaar ka mid ah bulshada ka qayb qaadatay ololahan ayaa dhinacooda soo dhoweeyay ololahan iyaga oo sheegay in ay diyaar u yihiin bilow soo-celinta caasimadda.
waxaan wadnay anagoo aan degmooyinka qaybta bari kaashanaynana een, wa- waaxaha een, agaasimayaasha waaxaha een, agaasimayaasha guu- agaasimaha nadaafadda ee, iyo bilic socodinta gobolka iyo agaasimaha waaxda gaadiidka waxaan shaqo ka wadnay degmooyinka qaybta bari iyo gaar ahaan een, laamiga wadnaha ayaa shaqo adag ka wadnay oo ku saabsan nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyo bilic soo celinta degmada waxaa shaqo fiican nooga qabsoontay laamiga wadnaha alxamdulilah shaqo fiican aan qabannay Een, waxaan u- u- u sheegaynaa shacabka ku sugan degmooyinka ee, gobol- gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka qaybta bari in ee, mar walba nadaafadda ee, ku dadaalaan nadaafadda waa wax adig kaa bilowda micnaha adiga haddaa marka hore wixii adiga qashinkaaga kaa imaanaya maarayso bulshada wax weyna u qabata micnaha qof walba hortiisa iyo deegaankiisa iyo qaybta ku aadan ha hagaajiyo laamiyada iyo qashinka lagu soo daadinaya biyahana laga dhaafo mar walba taasaan u sheegaynaa Ee, nadaafadda waxa- waa waa wax bulshada dhan hal qof iyo laba qof iyo maamul iyo gobolba ma qaban karo